bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal duhur faylah waybaha ka dhawaadasana qodobada warkaana duhurnimo idaacadda reediyo baydhabo haanshaanka darkoron soomaaliya iyo qaramada midoobey oo kuwada hadalay arrimaha doorashooyinka dalka dowladda soomaaliya iyo koonfur afrika oo kuwada hadalay dhibaatada lakahaya soomaalida ka nool waddankaasiya soomaaliya oo ku qayb gallay shirka iskaashiga booliska afrika booliska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo sheegay iyoon diyaar garooben amniga doorashooyinka deegaanadaasiya qaar ku mid ah goobaha ganacsiga ee gura'eel oo geeka hiran akhbaraadka binaanka raabnimaadun reediyo baydhabasing duhurnimaadun reediyo baydhabasing haytoybanka doorka roon israsaasayn ka socota dalka lubnaan duhur fayle dhegaystayaal waa duhurnimo jimaace oo taariikhdana iyo eta tumiyo shanta oktoobar labada kun labaatiyo kowka intaasay wahayna qodobadii warkaana duhurnimo idaacadda reediyo baydhabo haanshaan ka door karoonay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan duhur fayle dhegaystayaal wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda hilgaarsiinta maxamed cabdirasaak maxamuud oo ku sugan magaalada washington ee dalka maraykanka yooibose kulan la qaaday wakiilka joogtada ee faransiiskan fadhiya qaramada midoobey ambasador nicholas lamadan mas-uul yoibay oo kuwada hadleen muhiimadda iyo anleta in la qabado doorashooyinka muddadii laka heli iyo sidii mas-uuliyiinta amniga lanku wareejiyi lahaay ciidamada dowladda soomaaliya iyada oo si buuta loonfuliyow qorshaha shalguurka iyo dibanqaabeynta ciidamada hooga dalka soomaaliyeed wakiilka joogtada ee faransiiskan fadhiya qaramada midoobey yoibousa baaqi baagna andirey madahda soomaaliya madaxda soomaalida in iyo waqti dhow iyo hagebagebeeyan howlaha doorashooyinka ku socda gudaha dalka hanaas oo lambahanya inyo noqdan hano dah furun soomaalidana kuwada qanacsanta wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdirasaak maxamuud yowayba usa angmahadnagay safiirka sida marwelba angarab suronyinga dadka soomaaliyeed iyo dowladda dowladda dhiska soomaaliya wayba usa wayba astarahayeer iyo baaqyada shargadiisan ee kakooyahaya beelaha caalamka kaas oo laka sheegay in madaxda soomaalida iyo si deg dege sanadkan aan dhammaystiran doorashada soomaaliya dowladda soomaaliya iyo koonfur afrika oo kuwada hadalay dhibaatada lakahaya soomaalida ka nool waddankaasi safiirka soomaaliyan fadhiya dalka kenya danjire maxamuud maxamed nuur tarasan ayaa qaabili safiirka dalka koonfur afrikaan qaabilsan soomaaliya niwaya johannes lamadan mas lamadan safiir yoibay oo kuwada hadleen cilaaqaadka lamada dal iyo iskaashiga ku dhexeeya iyo sidii lan dardargeli lahaya wada shaqaynta lamada safaaradood wararka iyo sidoo kale wayba kulunka uunu ku helayniyo sheegahayana in lamada safiir iyo kuwada hadaleen dhibaatada dilka iyo boobka la kahaya soomaalida ka ganaaca sidaas gudaha dalka koonfur africa safiirka soomaaliyan fadhiya kenya safiirka soomaaliya dalka kenyan fadhiya ambasador danjire maxamuud maxamed nuur tarzan iyo safiirka dalka koonfur africa qaabilsan soomaaliya ayaa la wadaagay in iyo ka horseeda doonaan dhibaatada lakahaya soomaalida waana agnoqoda koo marnagadi ko joogto ah iyo dhacna iska jira oo marwalba lanjaysadow dalka koonfur africa iyo wayba ka nool soomaali ciidan tiro badan oo ganacsi shalgadiisanka leh dalkaasi balse maalin walba la kulamayaan dhibaatooyin an iska jara dil iyo boob hantiyadeed toddobaadkii lamadii saacadood ee lahadhaafi ayaa dalka koonfur africa wayba kudhiyey dilal lanjaysdi dhallinyaro soomaaliya iyadoo oo la gubow goobo ganacsi iyo lahayeen soomaalida iyo etoobiyaanka ka nool gudaha dalka koonfur africa soomaaliya ayaa ku qeyb galay shirka iskaashiga booliska africa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed genaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa caasimadda jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ee kinshasa waybasun ku qeyb galay meertida labaatiyo saddexaad ee shir sanadeedka ururka iskaashiga madaxda booliska bariga afrika shirkan iyo sanadkan wayba lanku hadlaayay dhaafsiga hoogaha amniga iyo iskaashiga booliska ee dalalka ku tirsan ururka iskaashiga booliska africa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar iyo shirkan way boose ku jeediyey khudbad isagoon ku hadlay xaaladda amni ee soomaaliya dayeynta iyo qalabeynta ciidamada booliska iyo sugidda amniga doorashooyinka ka socda dalka taliya xijaar yoway baa la rajeeyahay in kulamo shalgadiysan usla weeldhada saraakiisha sarsare ee ku socda booliska dalalka africa isaga oo kula hadala doona sidii lan taageeri lahay ciidamada booliska soomaaliya booliska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo cadday iyo diyaar in diyaar garoobeen amniga sugidda amniga doorashooyinka golaha shacabka weyba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan tababar lahanka gebagabeeyey saraakiil ku tirsan booliska gobolka hiiraan iyo xubno ku mide ururka bulshada rayidka kaas oo lakabarday sidii lanku qeyb qaadan lahay sugidda amniga doorashooyinka ku dhiyi doona magaaladaasi tababarka iyo weyba weyba biyayey saraakiil ku tirsan ciidanka booliska soomaaliya weybana ku qeyb galay taliya ku-higeenka ciidanka booliska hirshabeelle korneel xasan kaafi maxamed iyo sidoo kale taliyaha qeybta booliska gobolka hiiraan korneel cisaak cali abdulle iyo saraakiil ku tirsan ciidamada booliska amisom taliyaha qeybta booliska gobolka hiiraan korneel cisaak cali cabdulle yowaybouse sheegay in saraakiishan la tababar doono la tababariyo noqdo doonan haana ku qeyb qaado doono sugidda amniga doorashooyinka aqalka hoose ee lanqobadaha laqaqobadahaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weybaa usaadalsha intaasay ka daray in ciidamada booliska magaalada beledweyne iyo ka dadaala doonaan in wal amni dare si aan ku dhihina muddada kooban ee iyo socota doorashada golaha shacabka ku dhiyi doonta magaalada beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo weyba ku midata goobaha lan astay in lakaqobada doorashada golaha shacabka weybaana ka socda diyaargarowgii inka dambeey ee magaaladaasi qaar ku mida goobaha ganacsiga guraceel oo geeka hiran weyba geeka gebi ahaan bihiran qaar ku mida goobaha ganacsiga ee ku qeyb oo ah kiyaalaha degmada guraceel ee gobolka galgaduud ee galmudug meelahaas oo maalmoogii laha dhaafi iyo kuteegana iyo ku teeganayeen xiise dagaal ganacsatada qaarkood ayaa weybahayo sheegana in sababta lan heli goobaha ganacsi iyo eta cabsi eed unhogan oo yo ku qabaan in degmada guraceel iyo ka dagaalaman ciidamada dowladda iyo haan galmudug oo isku dhinaace iyo haan taabacsan ururka ahlusuna walajamee ah oo dhowaan la wareegi degmada guraceel sawiro laku qaadi goobaha ganacsiga degmada guraceel iyo la argay ya la argay iyo laku argay inta badan goobaha ganacsiga oo hirin isla markaasayna dadweynaha iyo isku ku baxeen ee isku xaafadooshon hergalseedan magaaladan dhaxadiye yahaa dul ku dareemahaya to jawisha degan maadaama ciidamada ahlusunna oo dhowaan la wareegay weli ka sogojin ciidamada hoogada ciidamada ho hoogaga ahlusunna yaa difaacyo ku samaysaday gudaha iyo bannaanka degmada guraceel siyo na isku difaacan haddii weerar ankakooya dhinaca ciidamada dowladda iyo haan galmudug maalmoogii laha dhaafi iyo degmada guraceel weyba ku barakahay dad ambadana dad eedan tira badan weybana la sheegay inyo barakeen inyo ku barakeen in ku badan kun qoys hanaas oo hadda baraka ka ah deegaano hooseedo degmada guraceel ee gobolka galgaduud ee galmudug dhinaga kale ciidamo ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya oo kakooy dhinaga magaalada dhuusmareeb ayaa dhagdhagaagyo ciidan weybayo kuwadana duleedka degmada guraceel taas oo cabsi eedan hoggan ka abuurtay bulshada magaaladaasi meelo dhegeystayaal warka duhur miisin ku dhegeysta aytaan weybo radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka israsaaseyn ku socota dalka lubnaan dagaalkan oo lan iska adeegsaday hubka noocyadiis salgadiisan sida madaafiix iyo bambooyin ayaa weybaa ku dhiyay yaa weybaha ka eeday helaha dad is-abaabuli iyo shaal taayarsan lamada urur ee xisbullah iyo amal iyo samaysdeen iyo ku sameeyeen mudaharaad iyo ku dalbadayan inuu is-casila garsoore dhowaan la magacaawi garsooraha dhowaan la magacaawi tariiq bita oo lan hela saaray inuusa baaritaanka sameeya kiiskii la xiriiray qaraxii weynay ee sanadkan sanadkii laha dhaaf isu kudhii dekeda bayruud ee caasimada dalka lubnaan wayba laha taabiyey in askartaha iyo oon tababaran in askartaha iyo mada askartaha korjeeda dadkan banaanbahaaya madaafiic iyo bambaanooyin adeegsadaayan dadkan mudaharaaday oo ha korjeeda shaqsigan lag magacaaway in uusa baaritaanka sameeya qaraxii dhowaan ku dhii magaalada bayruud ee caasimada dalka lubnaan warkii dhegeystayaal duhurnamaadun radio baydhabo ee beredka baydhabo isinku dhegaysidaasin anta iyo niinka egaya warka duhurnamaadun waa intaas idinku jeediya anigoo saciid maxamed nuur meela qaybta farsamada infidhi maxamed geedi warkan dhegaystayaal ku kale lamid eh intii marokale hawda diiwaan kulamaana amaanaalla